أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuoda ugu doorka roon howlgalla lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ka horjira gumaysiga saliibiyiinta kenya ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey goodisyada uga imaanaya dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedka taliyihii sirdoonka kooxda ridada ugu magacawnaa gobolka gedo ayaa ku biiray maamul goboleedka shahaadada diriirka ah ee jubbaland mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka munaasabad lagu maamuusayay haween dhammaystay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellada dhexe maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey dumarka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuuba ee wilaayadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ay ka hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar cabdiqaadir waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedisho kaasi oo ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay afar askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex kale iyadoona qaraxaasi si gaar ah loola beegsaday kolonyo murtadiin ah dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee xero baraxow ee degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qarax ayay xalay mujaahidiintu ku weerareen saldhig ay maleeshiyaad murtadiin ah kaga sugan yihiin deegaanka mubaarak waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa ku soo aadaya xilli afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay howlgallo ay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen lixdan iyo kow murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar
ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey goodisyada uga imaanaya dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedka sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed xilli ay xaalad kala guur ah marayaan dhammaan maamulada shaadalla dirirka ah ee ka jira dalka soomaaliya ayay kooxda ridadu ka cabanaysaa awaamirta isdabajoogga ah ee uga imaanaya gaalada caalamka ah ee loo yaqaano beesha caalamka xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in reer galbeedku ay mar walba amaro siiyaan isagoo ku calaacalay in hay-adahaas aysan weli bedelin dhaqankooda wuxuuna ku eedeeyey inay si toos ah ugu farageliyaan shaqooyinkooda qolooyinkaynala jooga oo ay hay-adaha u n agencies ku jiraan iyo doonarka iyo dadkaynala shaqeeya oo bartnerska la yidhaahdo dhan ayaga ayaa dhibaatada ugu weyn ay haysataa oo dhinaca cultureka ah ayagaa la rabaa inay isbedelaan soomaaliyadii ay yaqiineen ee kumeelgaadhka ahayd ee aan dastuur saxa lahayn ee aan shuruuc saxa lahayn een dowlad micnala lahayn tii bay weli ku socdaan soomaali ma ma qaban kartaan ah waa sidan baad tihiin ah ma ma- weli maydaan samaysmin weli intii baad samaysman weli waxbaa sida idinka ah dadka saaxiibada ayagoo ku mahadsan saaxiibada caalamka iyo partnersken hadday ka soo bilow donariska ku soo dhammee ofisarka jooga magaalada muqdisho waxaan rabnaa dhammaantood inay ayaguna isbedelaan oy la qabsadaan soomaaliyada cusub iyo meeshaan mara inay la qabsadaan bilihii lasoo dhaafay xerada xanane waxaa ka dhacayay kulamo ay garwadeen ka ahaayeen safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska waxayna isku dayayeen inay dhexdhexaadiyaan kooxda riddada iyo mucaaradkeeda maraykanka iyo u k iyo amaro dhowr ah duldhigay kooxda riddada arrinkaas oo sababay in laga jarto lacago boqolaal milyan ah oo bil walba la siin jiray maxsanid cabdiqani taliyihii sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ugu magacawnaa gobolka gedo ayaa ku biiray maamul goboleedka ashahaada la diriirka ah ee jubbaland sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed cabdishiid janan oo ahaa madaxii sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee gobolka gedo ayaa degmada baldaxa uga dhawaaqay inuu u goostay dhanka maamulka axmed madoobe isagoo boqolaal askari kula hadlayay xerada u k ayuu ku eedeeyey xasan gurguuti iyo xamse cabdi barre inay dayaceen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gobolka gedo kuwaas oo muddo siddeed bilood ah aan wax mushaar ah qaadan sida uu hadalka u dhigay wuxuu carabaabay in xasan gurguurtu uu uga baxay ballan uu horey ula galay oo ahayd inuu ka dhigay waxa ugu yeeray madaxweynaha jubbaland cabdishiid janan ayaa ku amray maleeshiyaadkiisa inay la shaqeeyaan maamulka isku magacaabay jubbaland wuxuu carabaabay in dowladda kenya ay qayb ka ahayd wadahadalka uga goostay kooxda riddada soomaaliya ani magacaas madaxweyne jubbaland baan horta ku raadinayay warkaas maqashaan magacaas waxaan ku raadinaya madaxweyne jubbaland taasaan adinkana idiin sheegay ood u taagneydeen shacabka soomaaliyeedna u sheegay kuwa geda joogo reer gedoodka ah iyo reer jubbaland guud ahaan iyo gaal iyo muslim etoobiya markaa hadda aaday oo tegayay oo waa la qaqashaaday cabdishiid lahay oo dabcan xogtaas ay haysaan waxaa meesha u aaday waxay ahayd inaan dhahay etoobiya warani axmed waana kala jeclaanine xaaladan ciidanka mushaar la'aanta iyo raashin la'aanta markay ugu dhacayso ani waxaan kasoo tanasulay horta madaxweynihii intaan u tegey dowladdii warbal madaxweynaha ay sheegteen waxba iisa ka jirin hadhume ciidankan gedi jooga aan tayeenno ani madaxweynimadii hadhu dowladdaas kenyaana marka hore magacaas ay dhexdooda deganaayeen ayadaana ka wada xaajoono ka wada hadalnay meel fiican bayna maraysaa waxaan ku gudbi doonaa guddiyo iyo xilliga heshiiskaas uu dhici lahaa iyo suu u dhici lahaa maamulada degmooyinka gobolka gedo oo ay ka mid tahay baldaxawo ayaa u gacan galay axmed madoobe waxaana sidaas ku fashilmay iskudaygii uu xasan gurguuta ku dhisi rabay maamul goboleeda maxsanid marwaan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka sida warbixinta wararka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay siddeed iyo labaatan arday oo ka qalin jabisay kuliyadda caafimaadka ah ee daarul bayaan ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan xafladan oo gabagabow ahayd macadka daarul bayaan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada waxgaradka deegaanka iyo waalidiinta ardayda waxaana goobta lagu soo bandhigay ardayda dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ee daarul bayaan kuwaas oo martida iyo mas-uuliyiintaba la wadaagay aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa-ideen daarul bayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة إدارة معهد دار البيان أستاذنا الكرام أولياء الأمور الأفاضل وزملاء الخريجين أيها الحضور الكرام يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل المبارك لأتحدث عن أحمية العلم فهو أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان وبه ترقى الأمم وتبنى الحضارات ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الصحة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ maamulka sharafta leh daarulbayaan macalimiinta qiimaha badan waalidiinta martida sharafta leh ee ardayda qalinjebinaysa maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah qof kasta oo bulshada ku nool waana gargaarka degdega ee fast aid anigoo magacay ka bilaabayay iklaas maxamed waxaan halkan ka soo jeedi doonaa kawarqabida hooyada uurka leh kahor iyo kadib dhalmada maamulka macalimiinta waalidiinta marti sharafka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha mowduucan maanta ka hadlaya waa daryeelka hooyada uurka leh kahor iyo kadib dhalmada waana arrin lafdhabar waa caafimaadka qoyska iyo bulshada Uurka uurku waa marxalad dabiici ah laakiin wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si loo ilaaliyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha ilaalin nadaafadeed ka joogitaan caafimaad daryeelka hooyada waa daryeelka ummadda hooyo caafimaad qabta waxay dhistaa jiil caafimaad qaba anigoo ah arday ka qalinjibay macadka daarul bayaan waxaa maanta sharaf weyn u arkaa inaan halkaa ka soo jeediye khidbad ku saabsan wacyigelinta caafimaadka bulshada caafimaadka bulshada ma dhisma oo keliya marka isbitaallo la dhiso balse wuxuu ku dhismaa marka bulshada la baro sida caafimaadkooda u ilaalin lahaayeen waxaa la yidhaahdaa bulsho wax og ayaa ka badbaado badan aan bulsho daawo badan hadalkaas wuxuu muujinayaa muhiimadda wacyigelinta caafimaad ugu dambeyntii waxaa halkan hambalyo ugu dirayaa ay bogaadin ardayda ah maanta aan wada qalinjebinayno hambalyo hambalyo allaha naga wada dhigo kuwa ku anfacan naftooda iyo qoyskooda iyo bulshada islaamka dhammaan dhanka kale ee mudiirka macadka daarul bayaan ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey taariikhda iyo marxaladihii uu soo maray macadka haddii aan ka warbixiyo macadka waxaa weeyaan muddo hal sana ayuu shaqaynayey macadka waxaa weeyaan waxaa lagu baranayay maadada la yidhaahdo sixada ama waxaa loo yaqaano caafimaadka waxaa kaloo lagu baranayay macadka daarulbayaan maadada luqada la yidhaahdo luqada ingiliishka iyo luqada carabiga iyo luqada soomaaliga iyo xisaabta lagu baranayay hadda marka ardayda muddada sanadka kusoo waxbaranaysay cadadkooda waxaa weeyaan labaatan iyo sideed arday weeyaan waa ardayda hadda ka qalin jibisay oo caafimaadka qaybta caafimaad ka qalin jibisay waa labaatan iyo sideed arday oo iskugu jiro rag iyo dumar iskugu jiro labaatan iyo sideedaasaa ka qalin jibisay marka waxaan leeyahay ardayda soo dadaashay sanadkaa soo waxbaranaysay jazaahumullahu khayran ayaan leenahay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa dhankiisa soo dhoweeyey horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen ardaydan dhammaysatay kuliyadda caafimaadka isagoona uga mahad celiyey dadaalkii ay la yimaadeen ardayda oo ahaa inay waxbartaan oo hadafkooda ka dhabeeyaan daarul bayaan maamulkiisa iyo macallimiintiisa ee dadaalka iyo juhdiga bixisay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo ayaan leenahay sidoo kale ardaydii muddada iyada ah dhabar adeegtay waxbarashada maaragtay sida hufan u qaadanaysa iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ay barteen allah u barakeeyo sidoo kale waalidiintii dhashay ubadka ayaga ah ee aan arkayno dadaalka ku bixiyey maanta meesha ay joogaan iyo makaanka ay joogaan soo gaarsiiyey ayagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo intaa kadib waxaan halkan farxadda kala qaybsanaynaa ardayda ka qalinjibinaysa macadka daarul bayaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan waa ku faraxsannahay waan idinku hambalyaynaynaa cilmiga maanta aad qaadateen ee aad maaragtay ilaahay tabaaraka wa taala idin ximbaariyey haddii caafimaad la waayo horumar ma jiro daarul bayaan waa macad ardaydu ay ku bartaan maadooyinka carabiga ingiliishka xisaabta soomaaliga caafimaadka iyo daruus kale oo diini ah waxaana uu ka mid yahay macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxsanid saadaq munaasabad lagu maamuusayay haween dhammaystay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuuxasaan munaasabadan oo ka dhacday deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahaddac ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa lagu maamuusayay arday gabdha ah oo ka qalin badelatay qoraalka iyo akhriska kuwaas oo wax ka baranayay markaska caaisha binti abibakar ee deegaankaasi ka furan ardaydan oo tiradoodu gaaraysay laba iyo labaatan gabdhood waxay isugu jireen dad waaweyn iyo kuwo dhexe waxayna ardaydan baranayeen qoraalka iyo akhriska muddo ku siman hal sano iyagoona halkaasi sana bixiyey dadaal iyo juhdi dheeraada munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulka deegaanka culummo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horrayn mudiirka markaska ayaa faahfaahin ka bixiyey xilligii markaska la aas-aasay iyo ardayda ka qalin jibisay haddii aan ka warbixiyo markaskan waxaa la furay bishaan hadda ku jirno bisheedii sanadkii hore tegay kun afar boqol afartan iyo toddobo maantana waxaan joognaa dafcadi labaad oo ka qalin jibinayso ka kooban labaatan iyo laba qofood horena waxaa uga qalin jibiyeen soddon iyo saddex qofood waa marka fasalkii labaad hadda waxaa qalin jibinaya dafcadii hore waxay qalin jibiyeen bishii hore ee rajab sanadkii hore naga tegay kun afar boqol afartan iyo toddobo qaar ka mida waxgaradka deegaanka fiidow ayaa dhankooda kelimaad qayim ah goobta ka jeediyey waxaan isku dadaarmaynaa inaan waxbarashadaan ku dadaalno waxbarashada waa muhiim guri maaragtay mugdi haddii wax lagaaga diro maaragtay waxba kama soo bixi kartid Ba- marka maxaan rabaa waxaan isu dadaarmaynaa inaan waxbarashada ku dadaalno macnaha waxbarashada waa tooshkii wax lagu ifinayay oo wax kasta aad iskaga kala arkaysa guri mugdi haddaa lagu geliyo baal iyo wa- waxaad soo qabsanaysid maaragtay eh, uma jeed laakiin haddaad maaragtay iftiin haysatid wax kasta waa arkaysaa marka waxbarashada ayaan ku dadaalno maaragtay waa muhiim alxamdulilah ilaaha mahad iskale Een, waxaan maanta joognaa xaflad xer xafladaas oo qalinjibintii ah Een, marka waxaan umalaynaa middaa midaa ka horeysa xafladii koowaad waa ma aragtay nagula marqaatiyey oo ma aragtay hore baan ma aragtay ugu qeyb galnay haddana beri waxaan joognaa qalinjibintii labaad oo ma aragtay aan haddana beri kusugunahay haddii allah awoodala ogolaad Een, waxaan umalaynaa gabdhaha wax badanaa nagula marqaatiyey dadaalkooda aada ma aragtay ay u dadaaleen marka inay gabdhaha dadaalaana waa ma aragtay waxaan ku faraxsannahay intii munaasabaddu ay socotay waxay ardaydu ka warbixiyeen waxa ay barteen iyagoona mahad alle kadib oga mahadceliyey wilaayada waxayna dhanka kale soo bandhigeen qayb ka mid ah duruustii ay qaateen bismillah anaa la yidhahda nadiifo xasan waxaan joogaa fidow mahadaay waxaan ka qalin jabinay qorid iyo aqris labadaba waa dhammaynay waa ku guulaysanay waxaan leeyahay dadka oo weli wax baranin guryaha ka soo baxan hadda aniga waxaan ahay lixdan jir baan ahay alxamdulilah waana dhameeyey Haye.
wixii meel ku qora waa aqrinaa wixii la yeeriyana waa qori karaa insha allahu ha soo baxaan waxa bartaan intay nool yihiin ha ka faa'iidaystaan oo mashquulkan wax ku raacaya ma waa adduunyo aakiraa loo socdaa marka waxa waaye wixii aad barataan ku anfacaya beri ka maalin oo aa ku- aa ku anfacaya insha allah farta waa qori karaa waxaan doonaan qoraa ilaahay idinkiisa waxaa ku mahadsan macalimiinta intaas wax na bartay juhdiga nagu soo bixisay ilaa walaayada khayr allaha siiyaan leenahay ilaa qatrax xasin iilo insha allah waxayna baneen farbarasho laa saxaafay noogu soo bilaabay laa shamsiyan halaasaan baranay maasha allah ilaahay ha barakeeye aad baan u mahadani wixii meel lagu qor hadduu aqrisi karaa alxamdulilah ilaa aan ugu mahadsan haa maasha allah dad hamilahoo mataqaanaa faraxsan oo ilaahay qeyrsiiya baan nahay gabdhaha xaafadaha ku jiro annaga waa faa-idna alxamdulilah ilaah noo nimceey in nagu soo daydaano bismillaah ilaah magaciisaan ku bilaabayaa alli araxmaan naxariiskuu naxariistay allah soo raxim mid gaara naxariistay walcasri casrkeen ku dhaartay innal insaan insaan lafii qusri khasaare ayuu ku sugan yahay ila aladiina kuwii maana aamanuu camal fale asaalaxaat camal wanaaj watawaasoo isku dadaalmi bilxaqi xaq watawaasoo isku dadaalmi bisabar sabar عن أبي عبد الله نعمان بن بشير الله كره لنقضي قال وحوير سمعت وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسيقو رأي إن الحلال حلاش بينه ويعده وإن الحرام حرام بينه ويعده وبينهما وحا أدحي أمور أرمى مشتبهات نسويك لا يعلمهن إيسان قرنين كثيرا وحبضا ومن الناس دتك خمده faman ruuxii ibtaqaa ka dhowrsada ashubahaada shubahaadka waqad istabraha wuxuu dhowray ladiini diintiisa iyo wacidihi sharaftiisa waman ruuxii waqaca ku dhaca fi shubahaadi shubahaadka waqaca wuxuu ku dhacay filxaaraami xaaraam ka raaci kii waa yarcaa raacaya xowla alximaa sharmada ku raacay ayuu shaka waxaa looga shakeeyaa yartaca inay galaan fiihi sharmada dhexdeeda alaahooya ay baraarugo wa ina likuli melikin boqor walban ximan sharmo ayuu leeyahay alaahooya ay baraarugo wa ina alxima allaahi allah sooyintiisana tacaala sareeye maxaarimu wuxuu xaaraam yeeli waaye alaahoyay baraarugo wa ina filjasadi jirka dhexdiisa mudqatan cad ay ahaatay idaa salaxad hadday wanaagsanaato salaxad jasadu kulluhu jirka dhammaantiisa oo wada wanaagsanaanaya wa idaa fasad hadday fasahaada fasada jasadu kulluhu jirka dhammaantiisna oo wada fasahaadaya alaha wahiya alqalbu taasna waa qalbiga si kastaba waa dufcadii labaad ee ka qalin bedelata markaskan caaisha binti abibakar ee deegaanka fiidow waxaana dufcadii ugu horreysay ka qalin bedelatay soddon iyo saddex arday oo isugu jiray dad waaweyn iyo kuwo dhexe mahadsanid abuu xasaan maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowlad diini ah u soo gabagabeeyey dumarka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuubo ee wilaayadaasi sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuuba ee wilaayada islaamiga gedo dowladan diiniga ah ayaa waxay socotay muddo toban iyo shan maalin ah waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowladii loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka qoondhood ayaa ka hadlay dowladda waxayna ka warbixiyeen dowladda duruusta ay ku qaateen iyagoona sidoo kale sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho yaal maajel abaada kulaalinay العبادة هي اسم الله الجامع لكل لكل ما يحب الله وليأجر لمن في الحكم ويرضاه كما خالفه من قول هذا الأيضا الأفعال والفعل فإيكاسو الظاهرة كموبة إلى الظاهرة كقرطنا سؤال عن مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال ما هو الإسلام الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله لا إله مثله بالتوحيد التوحيد كمثل السوى الانقياد والهدى كما كله ولا بدعة بعض الكوبان كما تغلب براءة الكبرم وكان مسكت تركيا وأهدي هدي بارك البرمة الأصول ثلاث أبي وثلاث التي تبيع يجيك واجباتها على كل مسلم وخاصة مسلمة هي مسلمة غيرك فمسلمة تعلمها بركبه وهي تنقلت معرفة العبد بين انتظر الرب ربه ودينه ودينه هو نبي المهدي محمد صلى الله عليه وسلم هاي فإذا قيل لك ذكر من ربك ربي أن تذكر فقول ربي ربي الله إلهي إله الذي ألاك رباني بربري ورب بربري جميع العالمين عالمين لما أنت بربري بيه مكين مهينك بربري وهو كاسي معبود معبود معبود معبود ليس يسكن على ربي عن معبود معبود سواء ولا هكير وإذا قيل لك هديك هدينك دينتني هديك فقول ديني دينتي الإسلام دينتي الإسلام وهو الدين دافع على الاستسلام المثل لله لا مثل بالتوحيد التوحيد كمثله والإنجاز به عن سنة له أبد الطاعة والعرف والبراءة بالقرن على من الشرك الشرك والشرك وإذا قيل لك عبد كير ما النبي كان هو من عبد كير فقيل له نبينا فقيل محمد نبينا محمد إن عبد الله يا شهاد إن عبد الله يا إن عبد المطلب يا إن عبد المطلب يا شيل من هاي من هاي من هاي وهاي وهاي من قريش غير قريش وقريش قال من العرب يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mayga na degmada buurri meel kumida oo goondooyo gaar ahaan maqarka goondooyo adooriyaalkan waxaad aadanay alxamdulilah ee kitaabadii waleetalaha kan akhriyay kolley iyo kitaabsiyin maktabka dacwadayaba inin ilaami alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala mahadle alxamdulilah meel badan allan ka hasan nicmaduna ka hasan ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan walaali meel raali isayaa meel raali sanin ilaa meel oo maktabka dacwadaya mahdiyaan ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta meel kasii ruugan waxaan suuganaya guul helan ilaahi subxaana watacaala guula farajaan ilaahi subxaana guulayso guulayso guulayso ilaa insha allahu dowladan loo soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuub ee wilaayada ayaa qeybka dowlaadka diiniga ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada aad buu mahadsan yahay cazaam ayuu ahaa warbixintiisana waxay guniga gabagabeeyey oo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus kulaati dambe ayaa inoo balannah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh